alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wlcaaqibatu lilmutaqiin wla cudwana ila clى اظalimiin slى اllahu عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi وصaxbih wslama tasliima kasiira waa darsigeenii sideedaad ee ka mid ahaa duruusteena taxanaa ee ku saabsanayd aadaabta iyo akhlaaqda qofka muslimkaa looga baahan yahay darsigeennan wuxuu ku bilaabmayaa islaamku siduu u ilaaliyey qofka muslimkaa cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo dhegtiisa sida qofka loo ilaaliyey dhiiggiisa iyo maalkiisa waxaa sidaas oo kale islaamku u ilaaliyey qofka sharaftiisa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam kulankii u weynaa ee dhacay intii uu noolaa waa xajat lwadaace wuxuu ku daray khudbadiisii ina dima'akum waamwaalakum waacraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada dhiiggiina maalkiina cirdigiina waa qofka sharaftiisa halka qofka ceebta iyo ammaantu ay ka qabtaan ayaa cirdi la yidhaahdaa saddexduba xaaraan bay idinka yihin meel kastoo aada joogtaan wakti kaste oo aada nooshihiin sida ay maanta xaaraan idinka yihiin maalintan xurmada weyn leh oo bishan ay xaaraan idinka yihiin bilxaj weeye oo beledkan marka la joogo beledulxaraama xaaraan idinka yihiin waayo saddexdaasi xaaladood maalintaa bisha iyo beledka inaan dhiigga la daadin xoolahana la kala dhicin waxna aan la iska sheegin oo qofka sharaftiisa iyo dhegtiisa aan meel lagaga dhicin way yaqaaneen marka bilaha kale maalmaha kale iyo meelaha kalena inay la mid yihiin xagga in saddexdaasiba ay xaaraan yihiin dhiigga iyo maalka iyo qofka cirdigiisa sharaftiisu ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u caddeeyey waxyaabaha haddaba waxyeeleeya qofka sharaftiisa waxaa ka mid ah alghiiba waxaa loo yaqaano xanta xaqiiqadiis xaqiiqadeedu ay tahay sida uu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dikruka akhaaka bimaa yakrah walaalkaaga muslimkaa inaad ku sheegto waxuu dhibsanayo nacayo oo aanu ogolayn oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi isagoo la hadlaya saxaabada tadruuna ma lghiiba ma garanaysaan ghiibadu waxay tahay qaaluu allah wa rasuulu aclam ilaahay rasuulkiisaa garanaya bay yidhahdeen xanta fa qaala calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi rasuulku isagoo qeexaya xanta xaqiiqadeedana fasiraya dikruka akhaaka bimaa yakrah xantu waa walaalkaa walaalkii xagga nasabkiiyo abtirsiinta looma jeedo waa walaalkii xagga iimaanka iyo islaamnimada ilahay baa yihi inama almuuminuuna ikhwa walaalkaa waa inaad ku sheegto bimaa yakrah wuxuu nacayo uu necab yahay oo uu dhibsanayo qiila afara'ayta in kaana fii akhi maa aquul waxa uhi ka waran rasuulka ilaahay ow walaalkay waxa aan ka sheegay haddii uu yahay wuxuu ku sifaysan yahay oo ku sugan ee aanan ku been abuuran ahayn qaala in kaana fiihi ma taquul faqad iqtabtahu xumaanta aada ku sheegaysa hadduu leeyahay markaasaad xamata wain lam yakun fiihi faqad bahadtahu hadaanu ceebta iyo xumaanta aada ku sheegaysa aanu lahaynna waad ribaysay oo been abuur baa arrinkaagu uu noqonaya imaam muslim baa xadiidka saxiixiisa ku wariyay min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu waxaana laga qaadanayaa qofka kaa maqan ee muslimka ah wuxuu dhibsanayo aanu raalli ka ahay magac naanays wax kaloo aada si kale uga sheegto mar haddii qof gooniya aada ka hadlayso in arrintaasi xan ay noqonayso inay xantu tahay qofku markuu kaa maqan yahayna waxaa laga qaadanayaa kelmadda alghiiba yacanaa qofkii dikru caybi shaksi fii haybatihi qofka iintiisa iyo xumaantiisa in la sheego isaga oo maqan arrintaasina ay tahay midaan raalli ka ahayn oo uu dhibsanayo inay uqarsoonaato uu jecel yahay qofkuna o inuu yahay qof muslima oo gaal maqan haddii xumaantiisa la sheego taasi qiibo noqon mayso xan noqon mayso oo axkaamtii xanta iyo ciqaabkii ay lahayd yeelan mayso laakiin la soco taa macnaheedu ma aha gaalka wax walba in laga sheegi karo laakiin waxaynu leenahay un xan un baanay noqon ahayn xaaraan way noqonaysaa xaalado badan laakiin xan noqon mayso ee rasuulku wuxuu yihi dikruka akhaaka kuwadan oo kuwadii iimaanka iyo islaamkaa looga jeedaa bimaa yakrahu waxaa la yidhi marka la yidhina wixii isagu uu raalli ka yahay ee uu jecel yahay haddii lagu sheego walow iinba ha noqdee inaanay xan noqon ahayn ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa qofka haddii xumaantan lagu sheegayo isagoo maqan uu leeyahay inuu xumaantaa leeyahay inaanay arrintaa xannimada ka saarahayn haddii aanu xumaanta lahayn oo laga been abuurtay iyaduna waa dembi labaad oo waa xan oo waxaanu jeclayn baa laga sheegay waxaasina wuxuu leeyahay maaha waa wax lagu been abuuranayo waa buhtaan baa la idhaahdaa ashaddu min alghiiba xanta waa mid kasii daran weeyaan marka la leeyahay qofka oo maqanna maaha macnaheedu qofku marka uu ku hor joogo inaad ka sheegi karto ama aada ku sheegi karto waxyaabaha uu dhibsanayo ee aanu ogolayn raallida aanu ka ahayn taasi xan noqon mayso laakiin de waa dembi uu si guudba shareecadu waxaanay ogolayn qofka in lagu sheego wuxuu dhibsanaya naanaysta xun oo kale ha kulaba joogabe ilaahay waa ka uhi walaa tanaabazuu bilalqaab naanaysaha ha isku sheegina waxaa kaloo islaamku uu diiday sida xadiidkii aynu akrinay uu tilmaamay wax kasta oo duraya qofka cirdigiisa iyo sharaftiisa oo meelka dhac ku ah ama isagoo maqan ha laga sheego ama isagoo jooga ha laga sheegee xantuse waxa ay lasii xumaatay dee waa qofkii oo maqan oon isdifaaci karin oo markan uu joogo waxaa laga yaabaa qofkii inuu isdifaaci karo waxaa dee lagu sheegayo uu ka dhiidhiyi karo culamaa ulislaam waxay isku waafaqeen xanta waxaa la idhahdaa inay tahay xaaraan sida imaam alimaamu nawowi raximah allahu tacaala iyo culimo kaleba ay sheegeen ilaahay baana subxaana wa tacaala xantu inay xaaraan tahay qur-aanka ku caddeeyey waxaanu weliba ilaahay subxaana wa tacaala u yeelay suuro aada iyo aada u fool xun oo qof kastoo iimaan leh damiir iyo caqli leh ka celin karta xanta inuu ka fogaado sabab ugu noqon karta qaala allahu subxaana wa tacaala walaa yaktab bacdukum bacda ayuxibu axadukum an yaakula laxma akiihi maytan fakarihtumuu ha isxamanina buu ilahay dadka muslimiintaa buu ilahay la hadlaya oo midna walaalkii oo ka maqan aanu xumaan iyo wuxuu dhibsanaya aanu ka sheegin wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala qofkaa maqan ee la xamanayo ee cirdigiisa la hiigayo iyo sharaftiisa tusaale uga dhigay qofka walaalkii oo meyda oo hilibkiisa uu cunayo taa miyaad jecesha waa maya inaad xamato qof muslimo walaalkaana waa la mida iyadana aad jeclaanay soo nici maysid walaalkaa oo meyda hilibkiisa inaad cunto ha walaalkaaga muslimkaa cirdigiisa iyo sharaftiisa inaad wax ka sheegto gaaraan maruu kaa maqan yahayna taasay la mid tahay ee iyadana iska ilaali oo ka digtoonow waxaa la idhahda xantu sida saxda ah oo culimada badankoodu ku tegeen ma aha dembi yar waa min alkabaa'ir waa dembi ka mida dembiyada waaweyn waxaana u daliilay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi marartu laylata usriya biya calaa qowmin lahum abfaaru min nuxaas yakhdishuuna biha wujuuhahum wa suduurahum faqultu man haulaa faqiila lii inahum aladiina ya'kuluuna luxuuma annaas wayaqacuuna fii acraadihim waxaan soo maray buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam habeenkii la guuraysiyey waa leylat lisra walmicraaj qoom lee cidiyo naxaas ka samaysan oo aada u adag ciddida naxaas isaga xujanaysa waynu garanayna meesha lagu xagtana dhaawaca u geysanaysa waynu dareemi karnaa waxay ku xaganayaan oo diirka ay kaga saarayaan wejiyadooda iyo laabahooda markuu weydiiyey malaku jibriil rasuulku calayhi salaatu wasalaam qoladani maxay ahaayeen wuxuu ku uhi waa kuwii cuni jiray hilibka dadka dadka cirdigooda iyo sharaftoodana wax ka sheegi jira oo meel kaga dhici jiray saasaa loo ciqaabayaa waana nooc ka mida cadaabulqabriga inay iyagu sidaa jirkooda u googooyaan oo wejigooda iyo laabtooda diirka ay ka saaraan taasina waxay daliil u tahay mar haddii ciqaabka noocaasa loo sheegay xantu inay tahay kabiira min alkabaa'ir dembi weyn oo ka mida dembiyada waaweyn wuxuu yihi sheekhu faslun waalgiibatu xantu xaraamun weeye fii xaqi man mid in la xanto ayaa xaaraan ah lam yankashif aan ku fadeexadoobin oo aan lagu baran bilmacaasi macaasida iyo waalqabaaxi arrimaha xunxun liqowlihi tacaala qowlka ilaahay uu yidhi awgii walaa yaktab bacdukum bacda muslimiina hays xamanina xantu markaa iyadoo xaaraana sababta loo xaaraantimeeyna ay tahay in la ilaalinayo qofka muslimkaa sharaftiisa iyo dhegtiisa iyo xurmada uu leeyahay waxaa jira xaalado ay bannaan tahay qofku isaga oo kaa maqan xumaan uu leeyahay in la sheego culimada qaarkood waxay u sheegaan qaacido ama daabit wax lagu garan karo qaacido lagu garan karo xaaladda ay xantu bannaan tahay waxay yidhahdaan tubaaxu lgiibatu likulli garadin saxiixin sharcan xantu waxay bannaan tahay mar kastoo ujeedo shareecadu ay leedahay iyo arrin ay doonaysa in la xaqiijiya ay ku xidhnaato oo qarad iyo ujeedo hadaf maqsad shareecadu ay doonaysa in la xaqiijiyo oo la gaadho ayaa waxa ay nagaga xidhantay in qofku wax laga sheego xayثu yatacayanu طariiqa lilwusuuli ilayhi biha ilaa qofka in wax laga sheego oo xumaantiisa la sheego mooyaane ujeeddada shareecadu ay naga rabto inaynu xaqiijinno aynu gaadhno ma xaqiijin karno waddo kaloo loo maraa ma jirto in qofka cirdigiisa la dhaawaca mooyaane marka macnuhu wuxuu noqonayaa meeshii laba mafsado ayaa iska horyeeyey laba xumaanood deetana labada tii yarayd ayaa lagu dhacayaa taweyn si looga baaqsado oo qofka muslimka ee shaksiga cirdigiisa iyo sharaftiisa in wax laga sheego waa mafsado waa xumaan iyo dhibaato arrin kaloo waxaa jirta iyaduna xumaan iyo dhibaato ah oo haddaan isaga laga sheegin iyaduna dhacaysa marka labadiina waxaa yar in isaga wax laga sheego marka isagii wax laga sheegaya xumaantaa iyo dhibkaa kale weyn si looga baaqsado looga badbaado meeshii laba maslaxaa yaalla qofka muslimka cirdigiisa iyo sharaftiisa in loo ilaaliyaa waa maslaxo waa wanaag shareecada ay ku baaqday maslaxo kale iyaduna jirto oo inagaga xidhnaatay in isaga wax laga sheego marka maslaxadii yarayd baa la luminayaa ee qofka shaksiga ku saabsanayd si maslaxadii iyo wanaaggii weynaa loo gaadho ee arrintaa la-aanteed aan la gaadhahayn shareecadana waxaa lagu yaqaanaa waxyaabaha xumaantaa in la fogeeyo meesha laga saaro wanaagyadana la soo dhaweeyo o la xaasiliyo asalku waa sida ah laakiin mararka qaarkood waxaa dhacaysa inay isku xidhmaan oo laba wanaag baa waxaa dhacaysa inaan la wada samayn karin waxay noqonaysaa in midkood laga tago midkoodna la sameeyo suurtagal maa labadiba in la wada sameeyo kee baa la samaynayaa ka weyn ka yarna waa laga tegaya si aanu ka weyni aanu inoo seegin mararka qaarkood waxaa isku xidhmaya wanaag iyo xumaan oo wanaaggaa lama samayn karo ilaa xumaantaa lagu dhaco xumaantaana lagama tegi karo ilaa wanaaggaana laga tago dee waa la isu eegayaa kooda weyn hadday xumaantu weyn tahay waa laga tegaya walow wanaaggaa yar haynaga raaco hayna seegeen haddii wanaaggu uu wen yahayna wanaaggaa la samaynaya walow xumaantaa yar inaynu ku dhacanaba arrintaasi sabab ha u noqotay mararka qaarkood waxaa iscaaridaya laba xumaanood oo laba arrimood oo labaduba ay xun yihiin oo shareecadu aanay ogolayn ayaa inoo gudboonaaday khiyaar saddexaad ma lihi arrin saddexaad oo aynu u door leenahayna ma jiro labadan xumaanood si ay u kala wenyiin baa la eegaya ta yar baa la samaynaya ta weyn si looga badbaado tusaale dadkao dhami ay fahmi karaan haddaan sheego qofku inuu dhinto ay naftu ka baxdo iyo inuu bakti cuno labaduba dee waa xumaan meel kaloo looga baxaana ma jirto khiyaar saddexaad ma jiro arrin saddexaad oo loo door leeyay maxaa la samaynayaa ma waxaa la odhanaya ha iska dhintee baktiga yaanu cunin yacanaa dhibka yar ha iska ilaaliyo baktiga cunistiisa ah si dhibka weynoo inuu dhintaa uu dhaco miyaa la odhanayaa maya waxaa la odhanayaa xumaanta yaroo ah bakti in la cuno ha la sameeyo ha dhacdo si taweyn looga badbaado taasoo ah inuu qofku u dhinto waayo qofku baktiga inuu cuno maxaa loogu diiday marka hore dee dhibaato ka soo gaadhaysa dhibaatadaasina inta badan ma gaadhsiisna dee inuu ku dhimanayo marka inuu dhintaadaa ka daran inuu bakti cuno baktiga ha cuno si uu dhimasho uga badbaado culimada qaarkood waxyaabaha xanta banneeya ee qof maqan in xumaantiisa la sheego xalaal ka dhigaya way tiriyaano way sheegaanba sida alimaamu nawowi raximah llahu tacala kitaabkiisa riyaadu saalixiinka baabu maa yubaaxu min algiiba buu sheegay baabka xanta xalaasha ah shareecadu ay fasaxday culimada qaarkoodna gabay baabay arrin ayay arrimahaasi xanta xalaaleeya ay ku sheegeen addamu laysa bigiibatin fi sittatin dhaleecaynta qof la dhaleeceeyo xumaantiisa la sheegiyo khaladkiisa xantii xaaraan tahayd ma aha lix arrimood marka la joogo waa ta koowaad waa mutadallim waa qof la dulmiyey oo laga gardaran yahay oo cid u ashkatoonaya dulmiga wax ka qaban karta cid walba maahe qofkaa maxaa u bannaan qofkii dulmiyey dee dulmigiisa iyo xumaantiisa inu sheego aduba haddaad tagta iminka saldhigood qof kasoo ashkateynayso ama maxkamadda dee maxaad odhanaysaa ninka hebel la yidhaahdaa wuu icaayo waxaasuu igu yidhi ceeb uu leeyaha dee sheegta ama bur buu igu dhuftayoo gacantiisuu iila yimi ama waa tuugoo xooluu iga xaday ama ninkaasi wuu idhacay ama dayn aan siiyo aan ku lahaa ayuu dafiray markaa soo soo ceebihiisii maad sheegin maxaa kalifeenay ceebihiisa sheegto mutadallim baad tahay waad cabanaysaa dee dulmi baad ka sheeganaysaa waxaana arrintaa loo sheegi karaa uun ciddii wax ka qaban karta ilahay baana taa qur-aanka ku sheegay xaaladda inay bannaan tahay qofka in xumaantiisa la sheego laa yuxibu allahu ljahra bilqawli min asu bisuui min alqawl ila man ulim laa yui laa yuxibu allahu ljahra bisuu'i min alqowl ilaa man dulim ilaahay ma jecla hadalka xun in kor loo qaado dadka la maqashiiyo waxay laakiin ilaahay wuu ogol yahay qofka la dulmiyey ee cabanaya ashkatoonaya waxaa isaguna saasoo kale la mida mustashaarka qofka qof la tashanaya ee ku yidhi waxaad iga warantaa ninka hebel in la shuraako baan doonaya inan buu iga soo doonee ma siiya kii lala tashaday kaa la tashaday qofku kala tashaday xumaanta uu leeya wuu u sheegi karaa xan xaaraanana maaha wuxuu odhan karaa ninkaasi waa nin khaa'in ah ee hala shuraakoobayna iska ilaali ninkaasi nin inan la siiyo maahao cunuhu ku dhegaya ama bur unbuu dul haynayaa ama uu dayacaya uu iskaga tegayaabe inantaada iska siin ayuu odhan karaa waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u timi saxaabiyaddii la odhan jiray imraatu abi sufyaan abu sufyaan xaaskiisii baa u timi markaasaa waxay leedahay ya rasuul allah ina abaa sufyaan rajulu shaxiix laa yucطiinii wa waladii ma yakfiinii abu sufyaan waa nin dhabcaal oo bakayl aada u ah xumaantiisi bay sheegtay soo ma arkaysa iyo ceebtiisi aniga iyo carruurta wax nagu filan nama siiba miyuu dembi dushayda yahay haddaan jeebsiibo oo lacagta iyo xoolaha meelaha u yaalla aan wax ka qaato maadaama wax nagu filan aanu siinahayn qaala calayhi الsalaatu wasalaam khudii min maalihi maa yakfiiki waladiki waladaki bilmacruuf xoolihiisa ka qaado adiga iyo ilmaha wax idinku filan marka curfiga lega caadada waktigaa markaa la joogiyo meeshaa la joogo inta biil ahaan idinkoo kale loo siiyo ka qaado ma odhan rasuulku a maxaad u xamatay odaygaad u tidhi waa shaxiix bakayl iyo waa dhabcaal iyo waxaa maxaad ugu tihi waayo dhinac way ka cabanaysay dhinac rasuulkay fatwo weydiinaysay dhinac way kala tashanaysay waxaa la mida faatima bintu qays rasuulka calayhi salaatu wasalaam way la tashay waxay ku tidhi rasuulki ilaahay waxaa iisoo geed fadhiistay oo guur iisoo bandhigay mucaawiya iyo abujahl bal ila tali maxaan yeelaa keebaan guursadaa labadoodaas oo gabadha mar haddii ninka aan loo ogolaan oo aan la odhan waa aan muwaafaqo loo muujin oo laodhan waa lagu siinaya raggu way u siman yihiin oo hebel baa la sheekaysta dee loogu dayn maayo oo loo tartamaya oo kii la hor aqbalo laakiin haddii muwaafaqo loo muujiyo oo la yidhaahdo markuu dhaa inantaa in in in laysiiyaa baan doonaya haddii hadal tusinaya in la ogoliyo loo muujiyo si in la idhahdo wallahi nin la celiyo ma tiida dee iska soo diyaar garow ama waanu ku siin doonaa nin kale inuu isna ka dabageliyo ma banaano laakiin marka aan ninna muwaafaqo loo muujin raggu way u siman yihiin walihaada mucaawiya abujahm ay ku kulmeen fatima bintu qays rasuulkuna calayhi salatu wasalaam xaaladdaa mu diiday bal rasuulku hadalku yihi u fiirsa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi amaa mucaawiya fa sucluuk ile way la tashataa qofkuna mar hadduu kula tashado si daacadnimo ah waa inaad ula taliso waxa uu kaala tashanayo xumaantiisa aada u sheegto hadduu u xumaan leeya dee si uu uga fogaado rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxu uhi addiinu nasiixa qulnaa lima ya rasuula allah qaala lilahi walikitaabi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wacaamatihi diintu waxay ku dhisan tahay daacadnimo iyo in wanaag laga taliyo cidda loo nasteexayn in wanaagooda laga talinayo waxaa kamid a caamatu lmuslimiin muslimiinta guud ahaa rasuulku wuxu uhi mucaawiya waa sucluuq waa cayd shilin mahaya isku guursan iska daa وأma abu jahmi miya falaa yadacu lcasa can catiqi abu jahm ninka la idhaahna ushaba degta kama dejiyo waa daraab linisa waa nin dumar ku gacan dhiiranoo aada u garaaca isna iska dah inkixi usama ankixii usama waxaad guursataa inkixii usama usaamo guurso usama addoon buu ahaan jirayoo markaa way yaro jir diiday markii hore lakin taladii rasuulka way qaadato waxay tihi waa lay barakeeyey bay tihi oo ilahay baa subxana watacala wanaag dhexdeeda dhigay labadaana way iska diisay marka rasuulku labadaa ninba ceebahoodii buu sheegay markii lagala tashaday laakiin maanta mushkila mashaakilkayna haysta waxaa ka mid a inanta ninku weydiisa ay ku tiraa ninka hebel baa guuriga doonaya bal ka waran dumarkii arrintaasi ku saabsantae ee aada u sheegtay ceebihiisa haddaad tira waa nin afxuno aanad ku gelahayn ama waa nin dabeecada ama waa nin gacan dhiira ama waa nin bakayla adii carruurta gaaju idinku dilaya iska daa saa rasuulku dumarka ugu nasteexeeyey aada ugu nasteexayso waxaa laga yaaba talaada inaanay dheg u dhigin intay iska guursato habeenka u horeeyana wadaadkaa u waranto dabeetana isagoo bursita uu kuu yimaado oo uu ku idhaahdo war maxaa faaraaga kusoo geliyey kaa gala arrimahayga hada laa yajuus qofka kuu nasteexeeya adigu tala aad weydiisay ugu yaraan taladiisii haddaanad qaadan dee warkiisa ha sheegi arrintaasi dhinac namiimay ka noqonaysaa isku dira qofkaasi qof labadii qof isku diray buu noqonaya namiimaduna waa xaaraan laa yadkhulu janata qataat buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xaaladda labaad ee xantu ay xalaashatay waa mucarif qofkii baan si kale loo garanahayn in iintiisa la sheega mooyaane oo qof tusaale lu kaca waran laangadha in la yidhaha mooyaane lama garanayo waxaa tihi waxaa yimi jaamac jaamice jaamicadu waa badan yihin dee jaamaca laangadhe xantii xaaraan tahayd noqon mayso mar haddii ujeeddadu aanay ahayn in lagu caayo iintaase ujeeddadu ay tahay uun si loo aqoonsado qofka si kalena aan lagu aqoonsan karin acmash waa tala odhan jiray dee sulaymaan ibnu mihraan acmash waa qofka indha balacsane weliba indhihiisa aragtiduna ay ku yar tahay ee had iyo jeer ilmo iyo qoyaan indhihiisu ay leeyihiin hebel gaab in la idhaahdo si kalea lagu garana ilaa la idhaahdo cumar gaab ama hebel dheere ama waxa weeyaan faarax indhoole ama cawar cabdi cawar baa yimid yani haddii looga jeedo un tacriifo qofkii si kale aan lagu garanahayn ilaa iintiisa in la sheego mooyaane taasi xan xaaraana noqon mayso wa muxadir xaaladda saddexaad waa qofkii oo laga digayo imaamu nawowi waaka wuxuu yidhahdaa haddaad aragto nin ardaya oo nin bidcoolaa ku noqnoqonayo cilmi u doonanaya waa inaad u sheegto dee nasteexaday ka mid to ad tiri waa ninkaasi waa bidcoolayo kullu goyna iska daah ama nin jaahila buu isagu moodayaa inuu aqoon leeyahy war ninkaasi waa jaahile aqoon ma lehe ha kullu goyna iska daah guud ahaan digitaanka laga diga ahlulbidac firaq ahaan looga digo rasuulku alayh salatu salaam firaqa ahlulbidaca wuu ka digay taftariqu hadihi lumma ilaa alaata wa sabciina firqa kuluhaa fi naar markuu leeyahy ilaa waaxida macnada iska ilaaliya wayo ka fogaada ida ra'aytum aladiina yatabicuuna ma tashaabaha minhu faulaa'ika aladiina canaahum llah faxdaruuhum mar haddaad aragtaan kuwo qur'aanka waadixa ah ee mas'alada laga hadlayo ku cad iskaga tegaaya oo meelo kala xorataysanaya oo daliil ka raadraadinaya oo daliil aan lagu sugnayn kuwaasi waa kuwa ilaahay uu sheegaye iska ilaaliya buli rasuulku calayh isalaatu wasalaam waana sifadiyo tilmaanta ay leeyihin ahlulbidacu kumanaan daliil baa ku soo arooray ilaahay khalqigiisa inuu ka dhex baxsanya uu ka sarreeya markaasa waxaad arkaysaa kuwa odhanaya ilaahay meel walba uu jooga oo isku dayaayo inay meelaha ka jafjaftaan shubho dadka ay ku khaldaan itibaacu lmutashaabih qofku masalada daliilka ku cad waa inu raaco ilaahay waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa adila ku cad soo maha qul huwa allahu axad haddaad tidhaahdo ka waran ilaahay waa ka jamca sheegay yihi inaa naxnu nazalna dikr waa jamc waa mutashaabi buu qofkaasi raacay daliilkii masalada ku caddaa uu iskaga tegay daliil aan ku caddayna uu raacaya marka ahlubidaca saasuu uga digay rasuulku alayh salatu wasalaam saxaabaduna way ka digi jireen firaqa qaar buu sheegay khawaarijtuu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sifaadkooda iyo tilmaamahooda uu sheegay siaa muslimiintu isaga ilaaliyaan wakadalika saxaaba ahlulbidacii waktigoodii joogay ayse soo gaadheen way ka digeen culimadu waa kuwa wada magac dhabaaya jahmiyo muctazilo ashcariyo murjiyo khawaarij kutubtay ku wada qorayin xanna taasi noqon mayso waa ujeedada laga le waa in waa in laga digo waxaa la mid a ruwaadda ragga xadiidka soo wariya waxaa kutub laga qoray yani wax tiro lagu koobi kara maaha raggii oo dhan baa la diiwaangeliyay axaadiida soo warinaya markaasaa nin walba wuxuu ahaa baa la sheegaya hebel waa beenaale maxaa beenaale inuu yahay loo sheegayaayo khalaa'iqda kut kutubta akrin doonto oo dhan loo ogeysiinaya waa si laysaga ilaaliyo xadiidka uu soo wariyo aan loogu dagmin taasina waa min anusxi lidiin illahi walilmuslimiin diintaa la ilaalinaya haddaan dadkaa wax laga sheegi lahayn waa lagu lugo-i lahaayo diintaa fasahaadi lahayd dadka muslimiintaana waa loo nasteexayn ee wanaaggooda laga talinaya oo dadkii lumin lahaa waddada saxdaa ka lumin lahaa ayaa loo sheegaya cayna maaha taas waxaa maanta mushkilada iska dhaaf dadka aan aqoonta lahayn dad badan oo dacwada u nisbo sheeganaya cilmiga marka qofka jaahilkaa dadka loo sheegay la waa jaahila iska ilaaliya dadka caamad iyagu mid kastooo cumaamad weyn duubto garh weyn dee culima u haystaan waa kuwii uun ninka raahibka aan waxba garanayn ut u tilmaamay ninkii sagaal iyo sagaashan qof dilay markuu ku yidhi tawbad ma le wuhi a tawbad xabay kuu soo martay sagaal iyo sagaashan baabaad dishay isagiina boqolka uu ku dhamaystiray caamadu iyagu dushaas saruun bay eegayaani haybadda iyo garhka iyo cimaamadaha la xidhay iyo jubbadaha la gashan yahay iyagu waxa hoos jiray qulubta wax cilmi ku jira dee garan maayo miisaankii ma haystaano cilmigii baanay lahayn laakiin waxaa la yaab le dad cilmiga iyo dacwaddii u nisbo sheeganaya marka laga hadlo dadka jaahiliinta in la dhaha qofkaasi waa jaahil oo cilmi ma laho dadka uu luminaya iskaga hadla diinta ilaahay buu ka hadlayaa aqoon la-aane ama la dhaha qofkaasi waa bidcoole oo waddadii nebiga ma haye mid kalu hayaa iyuu ku lumina iskaga hadla ay odhanayaan ducaadii baa la caanaya culimadii wax laga sheegaya ha waxbaa laga sheegaya waxaana wax looga sheegayaa kow iyaga dantooda oo qofka lunsan ama jaahilka ah in dadka loo sheego xaqi xaaladiisa si ay uga hadrhaan isaga danbay dee u tahay ila haddii kale qof kastoo raaco uu lugooyo dembigiisii ayaa dusha laga saaraya sooma rasuulku calayhi salatu wasalaam wuxu uhi man uftiya bifatwa min gayri habtin fa ismuhu cala aladi aftaah rawaahu axmed qofka loo fatwoodo fatwo aan laga fiirsan oon sax ahayn dembigeedu wuxuu saaraya kii u fatwooday mar hadduu qofkan islaha waxbuu garanaya marka isaga laftiisii baa loo nasteexaynaya hadda ogow oo dadkii raaci lahaa ee uu lumin lahaa ee dembigooda dusha loo saari lahaa ayaa laga calalaqa laga yaryaraynaya in isaga wax la yeelaya hamoodin walihaadaba aimada qaarkood markii ruwaadda xadiidka soo wariye qaarkood ay ka hadleen ayaa dadka qaarkood waxay ku yidhaahdeen ma dadkaad xamanaysaan ood xumaanadoo sheeg sheegaysaan markaasaa waxay yidhaahdeen amus iskut annaga uga roon aabbayaashood iyo hooyooyinkood dadkii axaadiida aan saxda ahayn ay soo wariyaan qaadan lahaa ee deetana dembigooda dusha looga looga saari lahaa ayaanu ka reebaynaa marka annaga waanu u danaynaynaa bay yidhahdeen waa marlabaadka diintii baa loo danaynaya haddii diinta lagu eego dadka jaahiliinta ah oo dadka loo sheegi waayo la odhan waayo iskaga hadha de waxay fatwoonayaan ay dadka usheegeen waxaan diinta ka mid ahay mise diinta way kharimaysa way fasaadaysa muslimiintiina waa loo danaynaya intay muslimiintu ku daali lahaayeen camalaan diinta ka mid ahayn oo bidcaa oo mid bidcooli waxa weeyaan uu sheegay ama shirki loo sakhiray oo suuro qurux badan loogu dhigay oo diintoodii iyo iimaankoodiiba uu ku buri lahaa ayaa loo sheegaya laleeyahay iska ilaaliya ilaahayna diinta islaamka taasuu ku ilaaliyey culimada kuwa bidcoolayaasha jaahiliinta ah looga qaateenka aan ahayn kaga tiraabaysa dadka u sheegaysa ee la iska ilaaliya taasay diinta islaamka saxnimadeeda iyo safaageeda uu ku joogaa mar hore ayay kharimi lahayd sida diinta nasaarada iyo kiristaanku ay u kharibantay oo nin baa wax iskaga darsanaya kuwii kalena way ka aamusayaan bibalkii mid baa wax ka tuuraya kuwii kalena way iska aamusayaan deetana diin bedelantay ayay haystaan kaalin weyn buu muslimiinta ugu jiraa qofka dadka uga digaya bidcada iyo bidcoolayaasha shirkigii ahlu shirkiga kuwa jaahiliinta ah waxaana la yaab leh dadka diintooda iyo adduunyadooda waxaad moodaa maanta inay adduunyadu la qiimo badan tahay oo dadka oo dhan haddaad waraysato way ogol yihiin qofka dadka adduunyadooda wax yeelaya in laga hadlo o wax laga sheego maanta ka warrama haddii uu furto xarun caafimaad nin la og yahay weligii inaanu caafimaad dhigan ninka dhakhtarkaa yidhaahda war ninkaasi waxba garan maayo caafimaad garan maayo yuu idin halaagin ma waxaa lagu odhanayaa dadkaad caayaysa ood jaahiliin ku sheegaysa mise waxaa leeya jazaka allahu khayr waad mahadsan tahay goor roon baad nooga digtay ninka ku yidhaahda waar ninkaa hebel ee kugu wareegaya ama gaadhigaa ku wareegaya ama jeebkaa ku wareegaya waa tuugo anaa aqaana iska ilaali ma wuxu odhanaya war ilaahay ka boqo muslimiinta waxbaa ka sheegi mise wuxuu odhanaya jazaka allahu khayra goor roon baad idig ii digtay mar baan dhacmi gaadhi ninka nin uu doonayo inuu la shuraakoobo u nasteexeeyo u sheegay idhaha la shuraakoobin waa khaain hebel baa la shuraakoobo wuu dhacay hebel nin dayn ka doonaya idhaa waar ha siinin u dafiraya ana aqaano caadadiisaa sidaase ma waxaa lagu odhanayaa waar ilaahay ka boqo muslimiinta waxbaa ka sheegi mise waxaa odhanaya waar jazaka allahu khayran iyo si fiican baad iila talisay dadku way ogol yihiin adduunyadooda awgeed dadka in looga hadlo oo wax looga sheego la duro laakiin diinta difaaca la difaacayo ee la ilaalinayo khaladka laga ilaalinayo ee muslimiintana ta saxdaa loo sheegayo ta khaldanna looga digayo taa daraaddeed dadka in wax looga sheega ma ogolo markiiba waxay ku odhanayaan waxbaad caayaysaa salafiyiintu waxbay caayaan waxba ma caayaan bidcaday sheegaan bidcoolayaasha dadka u sheegaan oo iska ilaaliya yidhahdaan taasina kiibe iyo xan maaha waa taa aad arkayso muxadir imaamu nawowi baa ku sheegay riyaad saalixiinka iyo kitaabkiisa aladkaar kadalika ashawkani kitaab isna masalada ka qoray walimudhirin fisqan qofku hadduu fisqigi iyo xumaantii isaguba aanu qirsa- qarsanayna banaanka uula soo baxo haddii lagu sheego xan noqon mayso nin baa hobaloo heesa haddaan idhaahdo hebel waa muqani wuxuu isaguba qarsanaya maaha waxuu masraxyada la taagan yihi xan noqon mayso nin baa khamriga cabo galab walba ama habeen kastaba waxaa la arkaa isagoo dhacdhacaya oo khamrigii matagaya oo isku kaajaya oo hantaatacaya intuu soo cabay khamriguu cabaa ninkaasi haddii la yidhaahdo taasina noqon mayso xan oo isagaaba dee muujistayba lihada wa yuhi alxasanu albasriyu raximah llah laa kiibata lifaasiqin qofku mudhirin lifisqi buu ujeeda faasiq fisqigiisa isagu muujisanaya in la yidhaahdo xumaantiisaa la sheego lagu sheego taasi xan noqon mayso waxay xan noqonaysaa khalad iyo xumaan qofku uu leeyahay oo uu la xishoonayo uu qarsanayo oo adiguna qarad iyo ujeeddo saxi iyadoo aanay ku xidhnayn banaanka aada soo dhigto aada fadeexadaysay oo dadkii waxa weyaan aada u sheegtay fisqiguna waa laba nooc bidcadu waa fisqi waxaa kaloo fisqiga xumaano ilaahay xaaraantimeeye in la sameeyo labada fisqina bidcada ayaa daran dadkeenu maanta ninka khamriga cabaya ama sinaysta ama beenta sheegaya ama dadka xada dembigiisu wuu cad yahay in dadka looga digana waa wada ogolye waana iska fogeynayana soo dhawaysan maayaan laakiin ninka fisqiga nooca daran ku jira oo bidcada ah oo diin ka dhiganaya waxaan tii nebi maxamed ugu soo dejiyaan ahay waxyaaba muxdathaad oo isagu uu kusoo daray ama kuwa isaga ka horreeya ay kusoo dareen isna uu ku dhegay uu ku camal falayo waxba uma arkaan culimo oo dhami agtooda waa isku mid waajib waxa kugu ah inaad garato xaqa awalan markaasaad ahlulxaqana garan doonta markay kuu caddaato mas'aladaa cidda ku saxsan ee xaqii ku taagan waajib waxa kugu ah ciddaa inaad ku garab istaagto xaqa xaaraanna waxa kaa ah cidda baadilka ku taagan xaqa khilaaftay ee garab martay inaad garab istaagto aada difaacdo ama aada u nusrayso ama dadka aada u hadoodisho oo aada ku lugoyso xaaraan bay kaa tahay markaa dadka aan iyagu cilmigaan aada ugu dheeraan yaanay odhani uun anagu maxaanu ka garanayn adduun culimo qastay baanu nahay la waajib bay kugu tahay xaqana waxyaaba badan baa lagu garan karaa yaa xaqii sheegayo ku taagan hadday kuu caddaan weydo ilaahay bari subxaana wa tacaala waxaad tiraa ilaahay ow dadka iskhilaafay kuwa qowlkoodu xaq yahay ilaah way muuji nabiyullaahi muusa markuu cadowgiisa ka cararayey ilaahay buu weydiistay waddada saxda uu ku nabadgelaya waddooyinkan adduunyada ka mida ilaahay inuu tusiyo waddooyinka a waddada aakhiro loo marayo saxda ilaahay inuu ku tusiyo inaad ilaahay weydiisato wey nabiy llaahi maxamed salaatuleilka ducada uu ku bilaabi jiray ayay taasi ka muuqataa oo wuxuu odhan jiray allahuma raba asamaawaati walard allahuma allahuma raba asamaawaati walard fair allahuma fatir asamaawaati walard nacam allahuma faطir الsamaawaati واlأrض raba jibraail wamikaail allahuma raba jibraail wamikaail faطir الsamaawaati واlأrض ihdinii lima اkhtulifa fiihi min alxaq shaahidku waa ka ihdinii lima اkhtulifa fiihi min alxaq inaka tahdi man tashaau ilى siraaطi mustaqiim waxaa la isku khilaafay halka xaqa ilaah igu hanuuni ciddaa doontaada hanuuniye wa mustaftin qof fatwo weydiinaya caalim ale tusaale ahaan xaaskayga waxaasay samaysay gabadhle ninkayga waxaasuu sameeyey ma iga furan tahay ma iga furan yahay sidii imraatu abi sufyaan ee rasuulka weydiisay waman alaba alicaanata fi izaalati munkarin dad baa samaynaya xumaan xumaantaana si qarsoon bay u samaynayaan adigu kelidaa waxba kama qaban karti cid baad u tagtay aada leedahay ila qabta qof ama ka badan dee xumaantoodii baad u sheegaysaa waxaad odhanaysaa nin sixiroolaa ama kuwa sixiroolayaala ama faaliyayaala ama kuwa tuuga ama kuwa nabadgelyada wax yeelaya ayaa halkan ku jira kaale oo ila qabo waxaad ka dalbaysaa inuu kugu caawiyo munkarkaa iyo xumaantaa suulinteeda marka xumaantii ay sameynayeen inaad sheegtaa xantii xaaraan tahayd iyaduna noqon mayso ta muhimkiina waa qofka niyadiisu inay saxto ujeedadiisu aan ahayn dadka inuu duro oo uu fool xumeeyo ee ujeeddadiisu ay tahay qaradka ujeeddada saxda ah ee sharciga ah ee waxa uu sheegayo kaga xidhmay inuu xaqiijiyo uu gaadho wallahu aclam waxka billahi tawfiq wsala allahu cala nabiyina maxamed